Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada ah aan warka saakay idinkugu hayno waxaa markaasi dabcan ka mid noqon doono amaba markaasi ka mid ah dhegeystayaal kuwanyaanka oo looga digay inay cunaan kalluunka laga keena harada naakuru dowladda aljeeriya oo kenya ugu deeqday toban iyo lix kun oo bacrimin ah soomaaliyana waxaad maqli doontaan qarax khasaare dhaliyey oo muqdisho ka dhacay sidoo kalena booliiska ayaa war ka soo saaray qaraxaasi subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo ee khamiisa taariikhdu waa shan iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuweyntaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda macdanta iyo kheyraadka badaha ee dalka saliime ee ayaa saalima ilahdee ayaa ka digay in kalluunka laga keena harada naakuru uu yahay mid aanan ku habbooneyn in markaasi la cuno wuxuu sheegay in baaritaanadii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey kalluunka laga keena harada naakuru ay muujinayaan herar sare oo kiimika ah islamarkaasina ay macdanta ku badan tahay waxa uu kenyaanka uga digay inay markaasi cunaan kalluunka halkaasi laga keena maadaama uu horseedi karo xanuuno halisa wasiirka ayaa intaa ku daraya in xanuunada uu horseedi karo kalluunkaasi ay ka mid yihiin xanuunada wadnaha iyo sidoo kale kansarka maqaarka wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka muthika linturi ayaa shaaca ka qaaday in kenya ay heshay toban iyo lix kun oo bacrimina oo ay markaasi ugu deeqday dowladda dalka aljeeriya ama markaasi deeq aljeeriya laga helay ay tahay bacrimintaasi waxa uu markaasi dabcan sidoo kale sheegay in wadanka uu u baahan yahay ilaa sagaal boqol oo kun oo bacrimin kala duwana si markaasi loogu soo saaro dabcan cunto ku filan dalka sanad kasta wasiirka ayaa intaa ku daray in sanadkan sidoo kale ay dowladda qorsheynayso inay soo saarto lix boqol iyo soddon kun oo baxrimina mister lantuure ayaa tilmaamay in dowladda ay diiwaangelisay lix dhibic afar milyan oo beeraleya kuwaasoo la filayo inay ka faa'iidaystaan bacrimin ay ku kabayaan wax soo saarkooda waxa uu hoosta ka hariiqay in maamulka uu hogaamiyo madaxweynaha dalka william ruuto ee hogaanka haatan joogo ay markaasi ka go-an tahay amaba ay go-aan ka tahay in ay dabcan dib u habeyn ku sameeyaan waaxda beeraha si loo kordhiyo wax soo saarka cunnada ee dalka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
sida ay qorayaan warbaahinada soomaaliya dowladda itoobiya ayaa la sheegayaa inay casuumaad u dirtay madaxda maamulka kumeelgaarka ah s c khatuma kuwaas oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu ka dalbaday inay adhis ababa tagaan itoobiya ayaa la sheegay inay dooneysay in madaxda s c khatuma kala hadasho arrimaha isbedelada siyaasadda gobolka sida kago-itaanka somalilan iyo arrimo ku saabsan damiciida badda ee soomaaliya si gaar ah ee deegaanada waqooyiga soomaaliya dhinaca s c oo markaasi aan xaqiijin casuumaadaasi soo gaartay ayaa ilaa iyo haatan la sheegin la sheegaya inaysan ka jawaabin uyeeridda adhis ababa uga timid ee ra-iisul wasaare abiy axmed madaxda sc khaatuma qaarkood oo hadlay ayaa sheegay inay xoogga saarayaan xaqiijinta yoolkooda ah in aysan haatan dhexgelin xiisadaha kacsan gaar ahaana arrinta badda oo markaasi dabcan mid xasaasiya sidoo kale hogaamiyaha s c khaatuma cabdiqaadir firdhiye ayaa haatan wuxuu ka mid yahay madaxda markaasi ku sugan magaalada garowe ee casimadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland halkaasi oo la qorsheeyey in maanta ay lagu qabto caley masaarka ee madaxweynaha la doortay ee sideedii bishani janaayo ee dib loo doortay ee siciid cabdulaahi deni si markaasi halkaasi dabcan loogu caleymasaaro madax kala duwan ayaa sidoo kale ku sugan oo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray ay markaasi ka mid yihiin sidoo kale madaxweyneyaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa ka mid ah madaxda halkaasi jooga ee ka qaybgalayo amaba qeybka ah ee dabcan qeybka ah caleymasaarka maanta ee loo sameynayo madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo hogaanka maamul goboleedkaasi puntland dib loogu doortay shanta sane ee soo socoto booliiska soomaaliya ayaa war ka soo saaray qarax khasaare dhaliyey oo shalay galab ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada warta nabadda booliiska oo soo saaray qoraal ayaa waxay sheegeen inay kaalin shidaal oo ku taalla isgoyska cali kamiin ee degmada warta nabadda uu ku qarxay qof waxyaabaha ee qarxa isku soo xiray oo booliisku ay eryanayeen waxaa goobta uu ka dhacay qaraxa ay wax ka yar hal kilomitir u jirtay garoonka ciyaaraha ee stadium muqdisho oo shalay galab ay ka dhacday ciyaar markaasi aada u xiiso badneyd oo u dhexaysay maamulka galmudug iyo koonfur galbeed araahda ee maamulka galmudug iyo sidoo kale gobolka banaadir koonfur galbeed hore ayay ciyaartaasi uga baxeen ee sidoo kale booliiska ayaa sheegay in laba qof ay ku dhinteen qaraxaasi waxaana gebi ahaanba burburay kaalintii shidaalka ee uu qofkiis ku qarxiyey ciidanka oo goobta u gurmaday ayaa gargaar caafimaad u sameeyey dadkii ay waxyeelada kasoo gaadhay qaraxaasi ergeyga gaarka ee madaxweyne xasan sheikh u qaabilsan wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiska badda ay wada galeen somalilan iyo sidoo kale etoobiya kowdii bishan janaayo kana dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya waxa uu markaasi sheegay in heshiiskaasi u dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi uu markaasi u arko mid lagu majixaabinayo ama markaasi meesha looga saaray ama lagu carqaladeynayo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya iyo si lamid ah midnimada ummadda soomaaliyeed ergiga oo wax laga weydiiyey in somalilan ay ku andacooneyso intaasi sababtay ay markaasi etoobiya heshiiskaasi oo la saxiixdeen ay tahay in soomaaliya ay wax waroo ictiraaf ku aadan ay ka waayeen ayaa ku jawaabay intaasi ay tahay dabcan khariiska tuur waxbanayna ka jirin wadahadaladii lagu ballamay bil kadibna ay markaasi sidoodii ay ahaayeen sidoo kalena soomaaliya madaxdii ka socday oo madaxweynuhu hogaaminayay ay dabacsanaan badan u muujiyeen madaxdii ka socotay somalilan ee iskugu tagay ama markaasi ku kulmay magaalada jabuuti ee casimada dalka jabuuti oo markaasi madaxdaasi ay dabcan ku wada kulmeen sidoo kalena lagu wada hadlayay sidii dib looga soo celin lahaa midnimada soomaaliya ergeyga oo arrimahani ka hadlayeyna waxaa hadaladiisa kamid ah laakiin waxaa ayaan darro ah oo nasiib darro ah iyadoo qalinkii lagu qoray heshiiska uusan weli qadii lagu qoray aysan qalalin oo afartan sideed sac gudahood arintan kale oo ku saabsan n o u-gii maaragtay ay kala saxiixdeen muuse biixi iyo abiye ay soo baxday arrintaa runtii annaga waxay nagu noqotay falanwa waxay nagu noqotay fajicisu waxaan u arknay arrintaa iyadaa arrin lagu mijaxaabinaayay wadahadallada iyo guulaha inay ka soo baxaan bil kadib maadaama bil kadib la ballamay arrin lagu mijaxaabinayaan u aragnay arrin waxaan u aragnay soomaaliya midnimadeedii wadajirkeeda looga looga hor imaanayo looga loo looga hortegayey iyo dadka soomaaliyeed iskaashigoodii iyo iyo isgarabsigooda looga hortegayey marka runtii sidaas bay wax u dhaceen laakiin annaga jawi qurux badan galgacal iyo walaalnimo uu ku jiro ayay ahayd wadahadalladu ayna u dhaceen waxaan aaminsanahay shirkaasi jawiga uu ku dhacay iyo qaabka uu ku dhacay muddadaas labada maalmood socday wuxuu ahaa jawi farxadeed wuxuu ahaa jawi reynreyneed wuxuu ahaa jawi walaalnimo iyo galgacaltooyo badan ay ku dheehan tahay weliba gaar ahaan annaga dhankeenna oo dowladda soomaaliya ayaan runtii waxaan aaminsanahay inaan jileec tiro badan iyo maaragtay soo dhoweyn tiro badan iyo walaalnimo tiro badan aan dhanka kale walaalaheena aan u muujinayay muujinaynay dhinaca kalena ergada dhinaca kale ka socotay runtii ayagana basayl aad u tiro badan iyo maaragtay nii wanaag badan ayaa ka muuqday haba yaraatee wax oo maaragtay culays ah ama dhibaato ah oo meeshaas ka jirtay ama ka dhacday haba yaraatee ma jirin dabcan waad dareemi kartaa dad wada hadal u wada fadhiya oo aaraa iyo afkaar kala duwan kala qaba ra'yi iyo aaraa kala duwan waa la kala qabayaa oo waa imaanaysaa mararka qaar ra'yigaas iyo afkaartaas iyo annasaana ila tahay annasaana ila tahay waa waa dhacaysaa waana wax dabiici ahoo oo timaado maxaa yeelay haddaan wax kasta isku waafaqsannahay maba aana wada hadaleynba wada hadalka looma baahdeen waxa loo wada hadlayaba waxay ahayd in difference iyo wax kala duwan iyo aaraa kala duwan inaan kala qabno ayaa loo wada hadlayay waxa loo wada hadlayay waxay ahayd aaraada kala duwan sidii si wadajir ah iyo wax wadajir ah looga gudbi lahaa anigu ma qaba marka in ay tahay arrintaas ayada ah arrin jirto haddayba dhinaca kale saad sheegtay aad ka werinaysid waxaan is leeyahay inay tahay orgiga ooyinta ka weyn inay tahaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay arrin runtii ku talagal ah oo markii horeba ay ku talagalayeen inay ahayd baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay sidaan haddaba hore u sheegay arrin dowladdaas etoobiya runtii ay ku fashilinaysay wadajirka iyo isfahamka dhinacyada labada dhinac ay ku fashilinaysaan oo arkaa waana waana ayaan daraan runtii isleeyahay marka marne weji xumana nagalama aysan kulmin quusna nagalama aysan kulmin wafdigii jabuuti aan kula kulanay in ka badan toddobaatan qof ayaa la xaqiijiyo inay ku dhinteen kadib markii ay la duntay goob dahabka laga soo saaro oo ku taala dalka maali sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee a f b wasaaradda macdanta ee wadanka maali ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhowr macdan qodayaal ay dhinteen inkastoo tiradaa aanan la shaacin maali oo ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka ayaa hodan ku ah soo saaridda dahabka ee qaaradda afrika goobaha dahabka laga qodo ee maali ayaa si joogta ah oga dabcan oga dhaca dhulgo ay dad badani ku dhintaan ama galaabto qodobkaas dibadeed ee ugu dambeeyey markiisa waxaad kala socoteen idaacadda staa fm codka gobolka waqooyi bari anigoo xamdi gureed in akhrinayay yuusuf bakadnu inoo farsameynaya tirintaan dib u kulmayno nabad ahaaado